door wanaagsan dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan waqtigii hore dalkan oo dhowba goor kalena waxaa qayb ka noqon doona xildhibaanada golaha shacabka oo ansixiyey sharciga howlgalka gudoomiyaha gobolka banaadir oo shaaciyey in ganacsatada al-shabaab dadka taageerta dhaqaalaha ay yihiin al-shabaabkada wararka dibadda warkeenaad ku maqli doontaan waa qayb ka noqon doona iyo madaxweynaha turkiga oo la kulmaya madaxweynaha dalka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan waa isniin taariikhda ku beegan tahay afarta sebteembar labaatan saddex iyo labaatan dulmarka warkayga ayaad maqasheen u diyaargaroowa isagii oo intaasi ka faahfaahsan aan ku bilownay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ayaa si adag uga hadlay siyaasiyiinta sida- een, siyaasadeynaya dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab sida warkan uu ku faahfaahinayo salebaan alcadaala
gudoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed sheekh cabdiraxmaan maxamed sheekh cusmaan jawaari oo si jira intiqabtay aliyaha caddeeyey maqdisiisa ku aadan xaaladda dalka gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab profesor jawaari ayaa shaaca ka qaaday in haatan soomaaliya ay leedahay laba cadow oo uu ku kala sheegay shisheeye iyo cadow gudaha soomaalida dhexdooda ka shaqeeya soomaaliya ee waxa ay maanta leedahay laba cadow oo kale ah cadow shisheeye oo na tusay cadowga iyo cadowga kalena waxa uu yahay mid ka dhex shaqeeya soomaalida gudaheeda sidoo kale waxa uu profesor jawaari بسم الله الرحمن الرحيم shacabka soomaaliyeed ee ka qayb ama qeybta ka ah kacdoonka ka socda dalkaas ee si ay ula dagaalamayaan ama si ay ula dagaalamaan dagaalamayaasha al-shabaab oo dagaal xoogan ay kula jirto dowladda
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما وصلاة الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan shacbiga soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaanba waad salaaman tihiin waxaan salaan gaaraya qadarin oo aan u dirayaana waxaa weyn ciidamada qalabka sida iyo dhammaan xoogga dalka soomaaliyeed oo furamaha ku jira dadaalka ay hayaan ayaa mahad aan rabin u celiyo iyo iyo ammaan waxaa kaloo salaamaya isaga aan ammaan u jeedinaya waa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed eh, mudane xasan sheekh oo sida dhiirada leh oo mashruucakan oo la dagaalanka argagixisada in cariga laga- cariga laga suuliyo ama laga tirtiro uu u bilaabay isida uu hogaaminayo gacanna dowladdii uu ku wado gacanna uu shah- dagaalka ku wado taas aad u ammaanaya waxaa weeye waa dhiiro wallah hal saacda aan lacta aan dhumina igu soo bixin oo dadka qorsanahay inuu hogaamiye dhiiran yahay Zaid waay.
ayaan- aan u qirayna hadda ka hor ahaa macalin ama laa xoogga dalka soomaaliyeed waa muhiim carabi ii dhigi jiray iskuulka shacbiga waxaan u baahannahay inuu si fiican u fahmo dowlad iyo jiritaankeenna waxay ku xiran Soomaali tahay weyn.
inaan haysano xoogga dalka lianno dowlad kasta waxay ku duushaa laba baad bay ku duushaa Ah, shimbiraa laba baad bay ku bilka- duulaan dowlad laba bilka baad bay ku caruurta duulaan lacala mustaqbalka dowladahan imaada waxay ku buusho- ku duushaa waa laba baad labada baad ay ku buusho waa maamul wanaagsan oo tifaftiran oo daafuran iyo ciidan oo difaaca labadaas waa labada baad ay ku duulaan marka ciidankeena yaan la magaciisi eh, qadarintiisi ha la ogaado iyo mudan wuxuu mudan yahay iyo waxa uu noogu fadhiyo annaka jiritaankeenna ma jiri karayno mana jirayso dowladda soomaaliyeed haddii uusan dowladda xoog- ee xoogga dalka soomaaliyeed ahayn dad soomaaliya maanta waxay ansixiyeen sharciga howlgabka oo ah sharci muhiim ah dhallinyarada badi ayaa oggolaaday guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaana akhriyey xildhibaanada oggolaatay ka diiday iyo sidoo kale inta ka aamustay in sharciga howlgabka
howlwadeennada Wadeennada.
wax yar suga wax yar suga idinko raalli ah howlwadeennada haddii aad garoobeen ha okay xildhibaanada sharafta leh xildhibaanada ogol intisashariyaadkii dheelitirka iyo shaqaalaha rayidka inta ogol gacanta ha taagan maasha allah maasha allah Dawson Okay, Otaria.
alla tariyo alla tariyo okay dejiya dejiya inta diidan inta diidan gacanta ha taagan inta diidan inta diidan inta ka aamustay inta ka aamustay okay aadaad u mahadsantihiin soo gudbiya natiijada idinku aada u mahadsan
faahfaahintiisa intuu saaran yahay auntie. maxaa ka- cod ka tumaya markaan
cid diiday ma jirto laba iyo labaana ka aamustay ee boqol soddon iyo sagaalna waa oggolaadeen sidaa daraaddeed waa ansax aadaad u mahadsantihiin oo kan ku saabsan dhanka kale markaan haddii aan eegno eegno raaisul wasaaraha federaalk soomaaliya xamse cabdi barre Waa iyo guddiga wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta oo ambaxay dalka qatar sida warkaan uu mar kale ku faahfaahinayo salebaan cadaada
miya guddiga miya waxaa keliyaan siinaynaa guddiga ayaa xaq u leh maaragtay inay baxay magaalada dooxa ee dalka qatar ra-iisul wasaare xamsa ayaa inta uu joogo kulamo kala duwan la yeelan doona madaxda dalka qatar oo ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada wadan ee walaalaha ah ee soomaaliya iyo qatar wardiga ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah abshir cumar jaamac xuluuse wasiirka maaliyadda biixi iimaan cige wasiirka amniga gudaha maxamed axmed sheekh dodishe wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare farax sheekh cabdiqaadir iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya dowladda qatar waxay kaalin weyn ay ka qaadataa dib u dhiska dalkeena soomaaliya gaar ahaan dhinacyada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha amniga iyo arrimaha biniaadamada
mahadsanid salaam gudoomiyaha gobolka banaadir axmed baqi muqdisho uu ka hadlayay banaanbax shalay ka dhacay muqdisho waxa uu sheegay in ganacsatada al-shabaab ka taageerta dhaqaalaha iyaguna ay yihiin al-shabaab kale
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa isku soo bax ay markaasi ka sameeyeen gobolka banaadir magaalada muqdisho waxa uu ka sheegay in markaasi ganacsatada taageerta dagaalamayaasha al-shabaab iyaguna ay yihiin al-shabaab kale een, maamulka iyo sidoo kale dowladana ay sidaa ay ula dagaalamayaan dagaalamayaasha al-shabaab oo kale ay ula dagaalami doonaan sidoo kale waxa uu shacabka iyo bulshada qeybaheeda kala duwanba ugu baaqay inay ka qeyb noqdaan taageerada garab istaaga ciidanka ee dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab
ka baryaynaa inuu naga qabto kii qabtoomaayo waantamaana ilaahay isla ma- maskaxdiisa wax kale ku soo ridow dadkiisa ka mid noqdo kii aan waysanmaynin ilaahay naga qabto gacmaha ku jiro shisheeye ku jiro shisheeyaa ku jiro qaraxyada miinada iyo waxyaabahaasoo dhan meelahaasoo loogu soo waariyaa kuwa jeebka ka taakuraynayo ama maskaxiya la jiro ama u fudlaynayo waxyaabaha qaarkoodna sida madaxweynaha xudoo ku sheegay ayaga lafuntooda waa al-shabaab kale waaye laba jeer oo hore ayay shabaabka hore u soo weerareen keeni mayno keeni mayno keeni mayno keeni mayno waxaad yaxsusiin waxaa tihi nooleyayaashaa tihi annaga jidka jihaadkaan ku joogaaye inaan isla jirno waa jeclahay jidka jihaadkaan ku joogaaye inaan wadaajirno waa jeclahay waxaan rabaa inaan maanta hortiina ka ballan qaadno shaqaalaha dowladda hoose iyo gobolka banaadir bishan sagaalaad mushaarkooda waxay ku taakulay doonaan cadowga la dagaalanka khawaarijta ciidankay ku taakulaynayaan bishaan waxaan uhuraynaa naf iyo maal ra-iisul wasaare ku-xigeenkana waa la joogaayo waxaan rabaa inaan ugu baaqno shaqaalaha dowladda ee shanta kun kor u dhaafayo iyo dolayaasha wasiirada ee heer baarlamaanka inay mushaarkooda bilbil ayagu ay bixiyaan ay xagga u jeedaan waa sidaas aan necbahay shal waa inaad ka tegin
waxaan kalaa rabnaa inaan idiin sheegno guddoonku maanta maruu jiray wuxuu go'aamiyey labada arrimood midda ah mushaarka bishan in la wareejinayo iyo midda ah dalkaaga ku dhisa hal doolar waxaan u wareejinaynaa uguhiili dalkaaga hal doolar la dagaalanka xulaynta dalka b b c muu saaran yahay okay waa kana
halkii dowlada dhili jirtay oo waddooyinkaan ku dhisi jirnay beledka wuxuu dhismayaa markaan cadowga iska xurayno marka waa dhisanaynaa gacanna waa ku dagaalamaynaa gacanna dalkaan ku dhisanaynaa haddii ilaa yidhaahdo waa mahadsantihiin dooni mayno dooni mayno dooni jirto cid ka madax bannaan dhinacyada u xaqiijin karta khasaaraha ka dhashay ilaa iyo hadda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada dalka waxay ka wadeen dagaal ka dhana al-shabaab dagaalkaasi uu horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh oo muddo laba toddobaad ku sugnaa dhuusan mareeb haddana gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan si uu halkaasi kaga sii dardargeliyo dagaalka ka dhanka al-shabaab daaro nicmo waxay ka mid tahay goobihii al-shabaab muddada dheer ay ku sugnaayeen balse markii dambe ee laga saaray dagaal xoogan ayaana hadda dhinacyada u dhexeeya wixii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan dagaalkaas halka warkaasaad ka dhageysaneysaan waraadiya dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda madaxa milatariga ee gabon genaraal brice lugu ayaa lagu wadaa in loo dhaariyo xilka madaxweynaha ku-meelgaarka ah ee dalkaasi ciidamada ayaana xilka ka tuuray madaxweyne cali bongo arbacadii wax ka yar kadib markii lagu dhawaaqay in uu ku guuleystay doorashada eh, markaasi ka dhacda wadankaasi ee lagu murmay taageerayaasha hogaanka milatariga dalka gabon ayaa la filayaa inay ka qayb galaan caleemo saarka genaraal indugu inkasta oo xaalada wadanku uu degan tahay haddana ammaanka ayaa aada loo adkeeyey hogaamiyaha afgembiga sameeyey ayaa la sheegay inay ilmo adeer yihiin madaxweynihii xilka laga tuuray ee cali bongo taasoo keentay in shaki laga qabo in tani ay dhab ahaantii soo afjareyso konton iyo shantii sano ee hogaamiyaha uu ka ahaa dalkaasi cali bongo warkii duhur waad kala socoteen raadi adalsan waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talal hel